إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن كسوجنا كتابك روضة الأنوار في سيرة النبي المختار عن أصد معطي غزوة بدر الكبرى وحن رب الله يا درسك أنه سرية القردة سرية القردة وفي جماد الآخر قدد وحوين مال مقعد ويه وفي جماد الآخر بشا جماد الآخر سنة الثالثة الهجرية سنة صدحات الهجرية ده أرسلت قريش قريش وحي درتي عيرا أو سفرا أو تاسو لها يدا أسقناضي إلى الشام دنك الشام أي أدرتي شام حقيسة أي أدرتي can dariiqi alciraaq waddada ciraaq xaggeedayna ka dirtay waddadii hore ay mari jireen oo dhan inay ka leexdaanay go'aansadeen maadaama waddadii aan soo ogaanay inuu ka dhacayba dagaal aad u weyn oo haddii dagaalkii beder wuxuuba ahaayo sababku u dhacayba waa awrta waddada maraysay marka waxay go'aansadeen inay dhankaas iyo bal inta marsiiyaan ciraaq ay waxa weeyaan najdi jeexaan ay halkaas marka shaam ka galaan wadda aad u dheer oo aan wadadoodii ahayn halkaas inay jiiraan ay go'aansadeen arsalat qurayshun quraysh ayaa dirtay ciiran awr safara awrtaasoo lahaayada u sugnaatay ilaa shaami dhanka shaam ayay u direen can dariiqi alciraaq waddada ciraaq ayayna ka direen litaktariqa si ay u dilaacido najdan najdi si ay u dilaacido ay u dhex jeexdo ilaa shaam shaamna ay ugu gudubto ta najdi jeexdo macnaha dhex marto si ay shaam ugu gudubto sidaasay doorteen oo awal waxa weeyaan waxay ka mari jireen madiine dhanka galbeed ee ay ka maraan waxa weeyaan dhanka bari saasay dooneen walaa tamura inaysan marin ayay dooneen marka walaa tamura inaysan marin biqurbi lmadiina magaalada madiina meel u dhow inaysan marin litakhtariqa si ay u dilaacido najdan ila shaamna ay ugu gudubto walaa tamura oo aysan marin biqurbi lmadiina madiina meel ku dhow wa kaana shanigu wuxuu ahaa yaquuduhaa inuu hogaaminayo safwaan ibnu umaya odagaas ayaa hogaaminayey wa calima waa ogaaday bidaalika safarkaas rasuulullaahi rasuulka allaa ogaaday sala allahu calayhi wasalam fa arsala nabigu wuxuu diray zayd bna xaarisa zayd ibnulxaarisa ayuu diray fii mi'ati raakibin boqol nin oo gaadiid saaraguna la diray dagaalka nuqdada ugu muhiimsano waa sirta sir sir waxa weeye sirdoonka inuu lala socdo cadowga dhaqdhaqaaqiisa tilaabta ugu muhiimsan waa middaas ilaa cadowgii haddaad dhaqdhaqaaqiisii la socoto meeshii uu ka degan yahayna waad ka weerari meeshii adiga uu kaa soo weerari lahaana waad ka digtoon marka waxa weeyaan tilaabta ugu muhiimsan dagaalka oo dhan waa xogta helideeda waa sida qof cadowgu sirtadiisa loo helo ayaa waxa weyan ay badanaaba u kala asbaabta ay u kala qaado og yihiin marka awrtii waa la ogaada khalaas ciidan isdifaaci karaana maba la socdaan marka nebigu waa ogaaday sala allahu calayhi wasalam fa arsala nabigu wuxuu diray zayd bna xaarisa zayd ibna xaarisa fii mi'ati raakibin boqol gaadiid leeyuhu la diray nabigu sala allahu calayh wasalam boqol nin oo gaadiid saaran ayuu la diray fadahamahaa waa ka duldegay ama waa ku fadhiistay zaydun zayd walxaal hiya awrtii tanzilu ay degan tahay calaa maa-in ceel ceelkaasoo fii najdi ku yaalla awrtii oo ceel najdi ku yaalla degan oo ka biyo dhaansanayda ayuu ka duldegay waa awrtii oo dhan dhulka alaabtii taallo awrtii waxa weyan la furay ma ahan waxa weeyaan wax la iskala ordi karo inaad awrtii rarta ood alaabtii saarta haddaad cararaydo marka awrtii oo rarkii laga dejiyo dhulka alaabtii taallo oo ay ceelkaas degan yihiin ayuu ka duldegay zayd fadahamahaa waxaa ka duldegay zaydun zayd walxaal hiya awrtii tanzilu ay degan tahay calaa maa in ceel ceelkaasoo fii najdin ku yaalla ceelkoo yusamaa lagu magacaabo biqarda fastowlaa wuu qabsaday calalciiri awrtii bikulli maa fiihaa maca kulli maa fiihaa iyo dhammaan wixii ay wadtay awrtaasu wixii awrtaas ku dhex sugnaa ee badeeco ahaa badeecadii ay awrtu waday dhammaan gacantuu ku dhigay hal shay xataa kama fakan fastowlaa zayd wuu qabsaday calalciiri awrtii bikulli maa fiihaa maca kulli maa fiihaa wixii ku sugnaa dhammaantood iyadoo la jirto wa fara way carareen rijaalulciiri awrta raggii watay biajmacihim dhammaantood raggii markay uma wafakerin awr inay badbaadiyaane cagahay wax ka dayeen cagaha ayay wax ka dayeen waa carareen wa usira waxaa la soo qafaalay addaliilu ninkii waddada tusayey furaad ibnulxayaan la dhihi jiray ninkii waddadaas dhulkaas najdi kala yiqiine dalyaqaanka ahaa ee waddada tusaya weeye daliilku waa la soo qabtay faaslama waa islaamasa waaba ka faa'iideyba wa qudirat alhaniima haniimadii waxaa lagu qiimeeyey bimiati alfin boqol kun aa lagu qiimeeyey oo lacagtii waxa weyn la adeegsanayo dirhamka aheed boqol kun waa hanti aad u weyn weeye hanti aad u weyn weeye wa kaanad waxay ahayd sariyadaasu wa kaanad sariyadaasu waxay ahayd awjaca darbatin dharbaaxyadii ugu xanuunka badneed dharbaaxyadaasoo talaqadhaa ay la kulantay qurayshun quraysh bacda ghaswati badrin duulaankii beder ka gadaal duulaankii beder ka gadaal waxa weeyaan dharbaaxyadii ugu xanuunka badneed taasay ahayd waxaan soo ogaanay qaswatu sawiiq oo ayagu ay soo qaadeen oo xoogaa qaloona laga daadsaday ayna fakadeen marka taas wax weyn ma ahayn laakiin dharbaaxyadii ugu xanuunka badneed ee quraysh ku dhacdaa tanay ahayd oo dhammaan safarkoodii aan waxba ka fakan gacanta lagu dhigay bacda aswati badr aswatu uxud duulaankii uxud ee weynaa baynamaa waqti kaanad qurayshun quraysh ay ahayd tastaciddu mid u diyaargaroobaysa lilintiqaami aarsasho min almuslimiina muslimiinta laga aarsado bimaa kii usiibad lagu asiibay bihimaaga fii kaswati badrin dagaalkii badr lagu asiibay iyadoo u diyaargaroobayda quraysh inay muslimiinta ka aarsadaan dhibaatadii la gaarsiiyey qaswatu beder idaa isla markaasba yatalaqowna quraysh waxay la kulmayaan bihi muslimiintii darbatan dharbaaxyo ukhraa kale filqarda qarday kala kulmeen iyagoo markii horeba islee dharbaaxyadii weyneedayni ku dhacday aad ka soo aarsataan a waxaa u raacday tii qarda dharbaaxyo kaloo yara u raacday oo laakiin tii beder aan dhammayn baynamaa waqti kaanad qurayshun quraysh ay ahayd tastaciddu mid u diyaargaroobaysa lilintiqaami aarsasho min almuslimiina muslimiinta laga aarsado bimaa shayna looga aarsado usiibat bihi quraysh lagu asiibay fii qaswati beder beder dullaankiisii idaa isla markiiba yatalaqowna waxay la kulmayaan quraysh bihi muslimiinta waxay kala kulmayaan darbatan dharbaaxyo dharbaaxyadaasoo ukhraa kale filqarda tuulada qarda la yidhaahdo ama ceelka qarda la yidhaah ceelkaasay kala kulmeen fasdaaduu waxay siyaadsadeen quraysh bihaa bisababi alqarda qardadaas waxa weyn amase bihaa bisababi darba dharbaaxyadaas sababteed hadaban caro ayay siyaadsadeen caradaasoo calaa qadabin caro kale la dul saaray caradoodii ayay cara ugu sii darantay ciilkay qabeenay ciil ku darsadeen fa asracuu waa dadejiyeen fi listicdaadi diyaargarowga marka awalba diyaargaroobay ku jireen diyaargarowgii ayay labanlaabeen war ha la dadejiyay yidhaahdeen dhibaatadu waa sii raacday dharbaaxyadaa aan ka soo kabanne aarsigii si aan u aar doonanno waa in la dadejiyaa wa fataxuu waxay fureen baaba tadawuc waxa weeyaan tabarucaadka albaabkiisa sanaadiiq aa la furay aa laydha qofkii hanti la baxaya sanduuq hebel ha ku shubo qofkii sanduuq hebel ha ku shubo meel heblaha lagu shubo waxay fureen waxa weeyaan abwaabta oo tadawucaadka macnaha tabarucaadka iyo hanti aruurinta maal la aruuriyo iyo tabarucaad la bixiyo wa fataxuu way fureen quraysh baaba tadawuci waxa weeyaan tabarucaadka albaabkiisa ay fureen waxashaduu waxay soo aruursadeen alaxaabiisha isbahaysatadii qabaa'ilkii yaryaraa axaabiishtu waa qabaa'il yaryar oo isbahaystay weeye qabaa'ilkii yaryaraa ee isbahaystay ee quraysh la lahaa isbahaysiga oo awal bahwadaagta ay ahaayeen inay cadowga iska kaashadaan kuwii oo dhan aa la yidhi dagaalka soo gala wakhasasuu waxay ku gaar yeeleen ashucaraa'a dadkii fanaanada ahaa liliqraa'i boorin wax alla wixii gabi jirayna xil gooriyaa la saaray waxaa la yidhi idinka waxaa laydinka rabaa inaad dadka kicidaan oo ummadda dagaal gelidaan oo kii gabay yaqaana iyo kii geegaar kala yaqaan qofa wuxu haya sii daayo oo ummadda dareenkooda la kacsho si cadowga layskaga celiyo sidaasay quraysh nidaamkaas u samayday wakhasasuu waxay ku gaar yeeleen ashucaraa'a waxa weyn hodaleenta amase kuwii oo fanaaniinta ahaa ama kuwii gabi jiray liliqraa'i boorinta iyo wataxriidi tirtirsiinta oo isku macno inay dagaalka dadka ku booriyaan oo ku tirtirsiiyaan xataa tajahaza ilaa uu diyaargaroobay jeyshun ciidan ilaa uu diyaargaroobay ciidankaasoo qiwaamuhu qadarkiisu alaaatu aalaafin saddex kun uu yahay alaaatu aalaafin muqaatilin saddex kun oo dagaalyahaan uu yahay saddex kun oo dagaalyahaan ciidan ah ayaa diyaar noqday sidii loo aruurinaayey saddex kun oo dagaalyahan ayaa diyaargarowday fii saddexdaas kunoo fii alaaati aalaafi baciirin saddex kun oo neefoo geela dhexdood ahaatay oo macnaha mid walbaaba halu haysta ama rati neef geeloo la raaco baciirka hasha iyo ratiga labada waa la yidhaha fii alaaati aalaafi baciirin saddex kun oo geel ah ayayna dhexdooda ku sugnaadeen raggaasu iyo wa miatay farasin laba boqol oo faras marka waxa way hadee laba boqoloo faras waaba dheeraad markaas geeli iyo fardi haddii laisku daro iyagaaba ka badan ragga laakiin dumaraa la socda dumarkii laftirkooda yaa gaadida la saara la rabaa dumar oo loogu talagalay ciidanka inay gadaal ka riixaan oy booriyaan oo caracadiyaan dumarkaasaa la socday dumarkaasaa dagaalka ku jiray laftirkoodu inay ragga caraadiyaana loo soo wado gadaal ka carageliyeen o kiciyaan ragga iyo wa ab wa sabcimiati dircin toddoba boqol oo dirac biraad diracbiraadku waa qalab bir camal oo silsilada sida saacadda silsiladeedoo kale bira yara isi sursuran weeye oo la gashanayo madaxii oo la gashanayo shaatiyahaan loo gashanayo oo seefta iyo waranka iyo fallaarta la iska xijinayo kuwaas weeye marka toddoba boqol oo diracbiraada la helo nin walba mid isku taagay wa macahu ciidanka la jirkiisa waxa ahaa cadadun tiro tiradaasoo min aniswati dumarka ka mid ah tiradaasoo litaxriidi boorin u sugnaatay iyo wa bahi ruuxilbasaarati geesinimada ruuxdeeda in la faafiyo iyo walxamaasat xamaasada waxaa kaloo la socday dumar shaqadoodu ay tahay inay tirtirsiyaan oo dagaalka ku booriyaan oo ay ku beeraan ragga quluubtooda geesinimo iyo dareen inay ku faafiyaana loogu talagalay wa macahu maca aljeyshi ciidanka waxaa la jiray oo la socday cadadun tiro cadadkaasoo min aniswati dumar ah dumarkaasoo litaxriidi boorinta iyo tirtirsiin u sugnaaday iyo wa bathi ruuxilbasaalati geesinimada ruuxdeeda in la faafiyo ragga qulubtooda lagu faafiyo iyo walxamaasati dareenka wa kaana waxa ahaa wa kaana wuxuu ahaa alqaa'id lcaam alqaa'idu alcaamu sidaasaa fiican wa kaana alqaa'idu alcaam hogaamiyaha guud wuxuu ahaa abaa sufyaan hogaamiyaha guud ee ciidankoo dhan hogaamiye ka ah wuxuu ahaa abaa sufyaan wa xaamilu liwaa'ihi ciidanka calankiisa ninka sidaana waxay ahaayeen waxay ahaayeen abdaala bani cabdidaar reer cabdidaar geesiyaalkooda calankii waxgaas reer cabdidaar raggooda geesiyaalka rag la xulay oo badanoo jamaacaha loo dhiibay nin iyo laba iyo waa lagu aamini waayey ilaa calanku dhulka hadduu dhaco ciidanku waa kala luma waana jabaa marka rag badan oo reer cabdidaar laga xulo geesiyaal ah aa la yidhi calanka dagaalka qaada idinku oo is ilaaliya calanka taxaraka waa soo dhaqaaqay haadaljeyshu ciidankaas fii qaydihi calaa qaydihi caradiisa xaalu ku sugan yahay isagoo aad u caraysan oo muslimiinta carab badan u qabaa uu soo dhaqaaqay taxaraka waa soo dhaqaaqay haadaljeyshu ciidankan fii qaydihi caradiisa xaalu ku sugan yahay iyo waqadabihi nacaybkiisa xataa balaqa ilaa uu soo gaaray ilaa dawaaxi almadiina madiine hareeraheeda hareeraheeda madiinuhuba ku soo dhowaadayba wa alqaa wuxuu ku tuurtay raxlow alaabtiisii fii maydaanin bannaan fasiixin waasaca bannaankaasoo calaa shafiiri waadi qanaad waadi qanaad waadiga la yidhaahdo qarkiisa ahaaday waadigaasoo qariiban qariiban xaalu yahay mid ku dhowdhe min jabali caynayn buurta la dhaa caynayn iyo wa uxud geeskooda dhinacan qoraxdu ay u dhacdo meel ka xigta weeye buurta jabal buurta jabal waa buur aad u dheer oo magaalada madiine uu dhanka waqooyi ka xiga dhankan hadda magaalada annaga aan ka soo xigno oo kale tuu madiine ka xiga uxud waa ka shisheeya dhanka shuu ka jiraa saas buur u dheer wey aad u dheer oo korna u dheer dhul weynna ku fadhida marka buurtu markay dhammaato geeskeedaan oo qoraxdu meesha u dhacdo xiga dhankaasay ciidanka adowgu degeen dhankaas magaaladii madiinana dhankaas koofuray markaas jirta marka halkaas ayay ku fureen alaabtii dhigteen gaaladii wa alqaa raxlahu alaabtiisa wuxuu ku turtoo dhigtay cadowgii ciidankii fii maydaanin bannaan fasiixin waasac ah calaa shafiiri waadi qanaad waadi qanaad qarkiisa qariiban xaaluu yahay waadigu mid ku dhow min jabali caynayn wa uxud buurta ladha caynayn iyo uxud wadaalika wakhtigaasuna yowma aljumucati maalin jumca ayuu ahaa maalinka asaadisa ee lixeeya min shahri shawaal sanata haali alhijriya sanadii saddexaad ee hijriyada wa nuqila alkhabaru warkii waa la soo qaaday ilaa rasuulilaahi rasuulka alla loo keenay sala allahu calayh wasalam qabla nusuuliljeyshi ciidanku intuusan soo degin binaxwi usbuuc hal usbuuc oo kale ma ahan ciidankii magaalada markay soo dul degeen in la ogaaday de markaas waxbaba lagama qaban karin waddanka waa qabsa lahayn laakiin intaan ciidanku imaan usbuuc ka hor ayaa nabigu ogaaday sala allahu calay wasalam in qurayshu soo socoto usbuuc ka hor sii ogaaday taasna waxay ku xoogga u lahaa sirdoonka nabiga sala allahu calayh wasalam qabla nusuuli jeyshi ciidanku intuusan soo degin binaxwi usbuuci hal usbuuc oo kale fa shakala wuxuu nabigu diyaariyey dowriyaatin roondooyin roondooyinkaasoo caskariyatan ciidan loo nisbeeyey taxasuban si ay u soo dhammaystiraan lidawaarici wararka soo dejinaya nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu qabtay waxa weeyaan ciidan roonda ah oo wareega oo wadooyinka iyo magaalada hareeraheeda iyo meelahaas wareega ciidankaasoo laba qorsho loogu talagalay qaybta koowaad waxay tahay wararka inuu soo dhammaystiro taxasuban ay istikmaal alakhbaar weeye inuu wararka soo dhammaystiro tan kaleetana waxa weeye magaalada inuu waardiyeeyo oo aan magaalada si kadaan loo soo weerarin labadaas qorshaha ciidankaas loogu talagalay fa shakala nabigu wuxuu qabtay oo amase uu diyaariyey dowriyaatin roondooyin ciidan wareega weeye roondooyinkaasoo caskariyatan ciidan loo nisbeeyey roond muxuu diyaariyey nabigu taxasuban soo dhammaystirid lidawaarici wararka soo dirinaya ay soo dhammaystirayaan waa istikmaal taxasubku iyo wa xifdan ilaalin lilmadiinati magaalada madiine ay ilaalinayaan falamaa wasala aljeyshu ciidankii markuu soo gaaray magaalada oo uu soo dhowaaday istashaara almuslimiina muslimiintuu nabigu la tashaday istashaara nabigaa la tashaday almuslimiina muslimiinta xawla khudati difaac difaaca qorshihiisa arrinteeduu kala tashaday xawla khudati difaac difaaca qorshihiisa qorshahaas hareerihiisa macnaha qaabkii loo difaaci laha magaalada qaabkaasuu kala tashaday marka nabigu ra'yigiisana waa dhiibtay sala allahu calay wasalam aniga waxaan u arkaa uu yidhi cadowgu waa naga badan yihiin warkiiyo rasmihu helay nabigu sala allahu calayh wasalam inaan magaalada ka dhex dagaalanno maxaa yeele magaaladu maaha magaalo wadooyin waaweyn ay maraan wadooyinkeedu waa yaryar yihiin madiina waktigaas marka waddo kasta afkeeda waxa weeyaan hal nina istaagi kara oo ka difaaci kara toban gaal marka wadooyinka luuqyada aanu istaagno luuqyada aanu istaagno guryaha korkoodana gabdhuhu ha ka garaaceen madaxa ka dileen dhagxaan inta qaataan iyo waxay hayaan khalaas saas cadowgii maan u difaacno ilaa markii adiga bannaan aad tagto haddii toban gaal kugu soo aado amase shan gaal dhinacyadoo dhan ay kaa marayaan soo maa markaase geesaha kuu dhigaya laakiin haddaad luuq yar ku jirto ayagi waa inay isku aadaan oo fayl soo galaan ma garat marka hal ninay ka dhigan yihin wax weyn kaama qaadi karaan marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay waslam cadowgaa naga weyn yihi yaana banaanka ugu dhixi aan luuqyada afafkooda u istaagin gabdhuhuna kor ha ka dileen guryaha inta koraan qorshahaasu soo jeediy cabdullahi ibn ubayn wuxuu yidhi waa kaasaa talada saxda ee hala raaco ha la raaco isagu dantuu ka leeyahy maxay tahay u gargaari maayo alla iyo rasuul midna laakiin wuxuu rabaa haddii la baxo hade hadduu soo laabto waa loo jeeda munaafaqii waa haray alale hadda wuxuu rabaa guryaha lala dagaalamo gurgiisa iska fadhiiso oo yidhi anugu waa ku jira dagaalka dhow oo uu dagaalkiina ka haro ceebtiisuna aysan soo bixin ujeeddadiisu isaga waa intaas markaasuu yidhi qorshihii ugu saxsanaa midka nabigu sheegay sala allahu calayh laakiin niman dhallinyaraa oo dagaalkii bader ka qaray dagaalkii bader iyagu ka qadaa meel la dhiga la waayo oo yidhahda maya cadowga meel banaan waa inaad ku helno oo seefta laiskula dhee xaa gurya loogu gamgambaa ha gaal iyo annaga waa inaan bannaan isku helnaa meel aan birta iskaga cilbeeli karno annagii gaal isgu kaana geeyi rasuulka allowna bixi cadowgaan ka hortagna yaanan guryaheenna ku sugin ayagiiyaana bata nabigu khalaas ayagii ku raac ilaa waa shuura wixii ayagii ku raac banaanka looga hortagay cadowgi nabigu waa la tashaday qorshihii difaaca arrintaas hareeraheeduu kala tashaday wa kaana ra'yu nabiga taladiisu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam an yataxasana almuslimuuna muslimiintu inay dhufays ka dhigtaan bilmadiinati magaalada madiina wax aad u muhiim ah markii shuuradaas uu nabigu sala allahu alay waslam la shuureeyey oo uu isagu soo jeediyey magaalada dariiqyadeeda aan ka dagaalanno yaanan cadowga bannaanka ugu bixin loogana batay codkii oo ay yidhaahdeen dhallinyaradii rasuulka allahu aan bannaanka u baxno bannaankiia loo baxay waa la jabay toddobaatan saxaabiyaa la dilay nabigana sala allahu alay slam waa la dhaawacay markii dagaalkii laga soo laabtay aayad qur-aanaa soo degto suuratu aali cimraan badankeedaa soo degay waxaa ka mid ah washaawirhum fi lmr faidaa cazamta fatawakal cala allah waxaa soo degay hadda kadibna waa inaad la shuuraydaa dadka maxaa arrintaas lagu dareensiinaa meesha jabku ka yimid ma ahan shuuradii inta la shuureeyey go-aanka lagu qaatay sidii loo batay maaha dhibku halkaas kama imaan laakiin dhibku wuxuu ka yimid awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana haada qul huwa min cindi anfusikum amar nabigoo la jebiyuu ka yimid marka si aan layskugu qaldin oo aan nabigu isku dhihin malaha taladii aad ka yeeshay oo shuuradii aad qaadatay aa lagu jabay aa la yidhi maya dhankaas jabku kama imaan hadda kadibna waa inaad la shuuraydaa mar kastaba la shuuree washaawirhum fi lmri kala tasho arrinta faidaa cazamta fatawakal cala allah go-aanka markaad gaartana rabbi tala saaro amaa jabka wuxuu idinkaga yimid awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum jabku wuxuu ka yimid amarkii nabigu la jebiyey sala allahu calah wasalam oo ciidankii dhabarjebinta uu nabigu u dhigay aa dhabarjebintii ka baxay markaasaa nabigi iyo saxaabadii oo gaaladii sii baacsanaya ayaa waxa weeyaan ciidankii gaalada ee khaalid ibnu welid uu wato fardoolayda ahaa ayaa dhabarka ka saaray muslimiinta muslimiintii oo waxaa arkay laba dhagax shiid udhaxeeya cadowgii ka horreeyey cadowgii ka dambeeyey markaasaan waxa weeyaan jahwareerta dhaca qof walbaaba nafteyday nafteyday ka dhaca bada in badan idan marka waxa weeyaan shuurada waa dariiq saxa waana dariiqa keliya ee waxa weeyaan cizadu ay ku imaan karto cadowgana looga guulaysan karo ayada ma aha meesha qaduu ka jira wa kaana ra'yu nabiga taladiisu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam an yataxasana almuslimuuna muslimiintu inay dhufays ka dhigtaan bilmadiinati magaalada madiina oo fa yuqaatila arijaalu raggu ay ka dagaalamaan calaa afwaahi laziqati luuqyada afafkooda aiada waa meesha ciriiriga ah calaa afwaahi laziqati luuqyada afafkooda inay ka dagaalamaan wanisaau dumarkuna inay ka dagaalamaan min fawqi lbuyuuti guryaha korkooda ay ka soo dagaalamaan wa waafaqaw nabiga waxaa waafaqay ra'sulmunaafiqiin munaafiqiinta madaxoodii cabdullaahi bnu ubay ibnu salool kaasaa waafaqay wa kaannahu munaafaqa waxaad moodaa qasadda inuu u qastay oo rabay aljuluusa inuu fadhiisto filbeyti guriga duuna an yutahama ayadoon lagu tuhmin bitakhallufi inuu ka gadaal maray muslimiintii ayadoon lagu fahmin inuu muslimiintii ka haray inuu gurigiisa iska dhex fadhiyo malaha sidaasuu rabay walaakin taxamasa waxaa xamaasooday ashabaabu dhallinyaradii wa alaxuu waa ku celceliyeen nabiga cala almujaaladati in laysgaraaco bisuyuufi seefaha laysku garaaco fii makaanin makshuufin makaan bannaan arrintaas aad u codsadeen annagu waxaan doonaynaa rasuulka allow inaan maanta cadowga alle meel bannaan seefta iskula dhacno taasaan doonaynaa marka taasay ku celceliyeen wa alaxuu waxay ku celceliyeen cala almujaaladati in laysku garaaco bisuyuufi seefaha fii makaanin makaana laysku garaaco makaankaasoo makshuufin la banneeyey oo bannaan faqabila nabigu waa aqbalay ra'yahum taladoodii waqasama aljeysha ciidankiina waa qaybiyey ilaa alaai kataa'iba saddex guuto u qaybiyey saddex guuto ayuu u qaybiyey macnaha saddex qaybooda loola jeedaa guutada hadda cadadka la yaqaano militariga goori loolama jeedo ciidanka dhababa hal guuto ma dhammaynba ee waxa weeyaan saddex qaybooda hadda loola jeedaa saddex qaybood ayaa loola jeedaa waqasama waa qaybiye aljeysha ciidanka ilaa alaai kataa'iba saddex guuto oo kaleeto u qaybiyey katiibatin guuto guutadaasoo lilmuhaajiriina u sugnaatay muhaajiriinta hal guutaa laga dhigay waxamala waxaa qaaday liwaa'aha calankeeda muscab ibnu cumayr muscab ibnu cumayr ayaa loo dhiibay wa ukhraa guuto kalena lil awsa u sugnaatay qabiiladii reer awsna qabiilkaasna waxaa la yidhi idinkuna waxaad leedihiin hal guuto oo gooni waa inaad ila waa isdagaal yaqaanin dadkan waa dad isdagaal yaqaan oo weligood isla noolaa marka marka isku ciidan laga dhigo waa soo baxayda waxtarkoodu calankoodii waxamala waxaa qaaday liwaa'ahaa calankeeda usayd ibnu xudayr usayd ibnu xudayraa qaaday wa aaliatin guuto saddexaad lilkhasraj qabiilada reer khasraja u sugnaatay marka labadii qabiiloo deganeed laba ciidana laga kala dhiga laskuma dhex dafin layskuma qasin muhaajiriintii maka ka yimidna hal ciidanoo gooniyaha laga dhigo waxamala waxaa qaaday liwaa'ahaa reer khasraj calankeeda alxubaab ibnu lmundir watajaha nebigu waaxu u jihaystay bacda salaati alcasri salaada casr ka gadaal ilaa jabali uxud buurta uxud xaggeeda oo xaggaas magaalada ka xigta marka madiine la joogo uxud wuxuu kaa jiraa dhanka waqooyi dhanka marka kaa xigta maa dhanka kalu kaa xiga ilaa markii madiine la joogo xagga loo soo tukadaa dee koonfura loo tukadaa marka madiine la joogo marka madiinuu ka sisheeya uxud xagga loo baxaa waqooyi magaaladu hadda geeskayba ku haydaaba marka bacda alcasr ayuu halkaas u dhaqaajiyey watajaha wuxuu u jihaystay bacda salaati alcasri salaada casr ka gadaal ilaa jabali uxudin buurta uxud xaggeeda falamaa balaqa markuu nabigu gaaray mawdica shaykhayn meesha magaceeda la yidhaha mawdica shaykhayn waa meel magaceed shaykhayn waa meel magaceed meeshaas markuu gaaray istacrada aljeysha ciidankiiu bandhig ku sameeyey ciidanka ay tusuu yidhi soo marsiya halkaan si uu u kala saaro cidda dagaalka maanta geli karta iyo ciddaan geli karin si uu u kala saaro istacrada bandhig ayuu ku sameeyey aljeysha ciidankii faradda waa celiyey asiqaara wixii aan qaangaar ahayn dhallinyaradii oo iska jecel dagaalka oo yaryarka marka aaday dagaalka u jecelin carruurta marka wax alla wixii aan qaangaar ahayn waa ka socay taasuna waxay tusaydaa inaysan qofka waxa weeyaan saqiirka aan dagaalku waajib ku ahayn waa ka saar illa waa dagaal difaaca hadduu waajib ku ahaala marka lagama reebeen marka iyaga waajib dagaalkuma aan mar hadday saqiira yihiin waa reebayn marka nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu u ogolaaday uun waxa weeye laba laba saxaabiyo saqiira ahaa wa ajaaza wuxuu nabigu ogolaaday raafic ibni khadiij calaa siqarihi maca siqarihi isagoo haddana wiil yar ahaa maxaa loogu ogolaaday waxa weeyaan cilmi gooniyuhu yiqiina faa'iido gooniya dagaalku u lahaa waxaa loogu ogolaaday liannahu kaana wuxuu ahaa maahiran mid khabiir ku ah fii ramyi sihaami libabka tuuridooda nishiishka ku caanbaxay marka wax weynu ka tarayay goobta marka waxa weeya isaga waa loo ogolaaday waxaa lagu daayay shiishyahannimadaas nin khanaas oo aad u shiish fiican u ahaa markii isagii la ogolaaday fa qaala samurat ibnu jundub samurat ibnu jundub saxaabigaasoo asna saqiir ahayo wuxuu yidhi ana aqwa minhu annaa isagan ka xoog badanahayo daad asaga rasuulka alla u ogolaatay anna isaga waa ka xoog badanahayo anaa ka xoog badan saa la ii reeba ille xoog waa la rabaa seefa laisla dhacaa meesha maahan baaruud iyo xabad waxa weya sal kale la fogaysanayo xoogaa la rabaa ana aqwa minhu ana asracuhu anaa ka legdid badanoy haddii la isqabto anaa legdi ogoy dadka xataa asaga waa legdi karaa wir haddee fa amarahumaa labadoodii nabigu wuxuu amray bilmusaaracati inay legdamaan isku baxuy haddaa la kala baxaa isku baxa legdama fasaraca waa legday samuratu raafican raafic waa uu legda dhulku dhigay faajaasahu aydan isna waa u ogolaaday nabigu sala allahu calay wasalam khalaas isagiina waa daayay wuxuu yidhi haddee xoog waa loo baahan yahiy wax legdeed cadowga in la legdaa la rabaa khalaas labadaas maahna dhallinyaradii waa la reebay cabdullahi ibni cumar ibnu khadaaba ka mid ah raggii la reebay wa fii mawdici shaykhayn meesha la yidhaha shaykhayn meesheeda ayuu salla almaqriba waalcishaaa maqribka iyo ceshaha ku tukaday uma baata hunaaka halkaasuu habeenkii nabigu ku beriyey wa cayana wuxuu u cayinay nabigu sala allahu calayh wasalam hamsiina rajulan konton nin lixiraasati almucaskar saldhigga ciidanka inay waardiyeeyaan meesha ciidanku degay habeenkii konton nina nabigu u cayinay oo waardiyaha qabata oo xiraasada qabata falamaa kaana markuu ahaaday fii aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa irtaxala waa rartay nabigu waa guuray ciidanka hala guuru yidhi qabla alfajri salaada subax ka hor ayaa nabigu guuray fa sallaahaa salaadii subax wuxuu ku tukaday bishawdi meesha shawda la yidhaahdo ayuu ku tukaday wa hunaaka da ciidan badan mar hadday ciidan yihiin ciidanku sida nin ordaayo kale maaha dhulku aad uma dheera oo hadda waa magaalada madiina meelay hadda gaartay afkeeda laakiin ciidan socda oo in kun askari gaaraya waxa weeye oo lugaynaya ciidankaas marka si orod kuma soco karaan namaamay ku socdaan cadowgiina waa ku dhowya marka waxa weyn meelaha la tegtegaya meele aad u fogfog maaha ee ciidanka tartiib u socda ciidanka tartiib u socda falamaa kaana markuu nabigu ahaaday fii aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa irtaxala waa rartay qabla alfajri salaaddii subax ka hor fa sallaahaa salaaddii subax uu ku tukaday bishawdi meesha shawdan la yidhaah wa hunaaka halkaas markii la maraa tamarada waxaa fallaagoobay cabdulaahi bnu ubay cabdullaahi bnu ubay waa fallaagoobay marka halkaas la maraa fallaagu noqday ama waxa weeyaan waa u khilaafay amarkii nabiga farajaca waa laabtay maca alaai mia saddex boqol la jirkood oo min asxaabi saaxiibadiis ka mid saddex boqoloo la jabay halkaas iyadoo la maro cadowga laiska soo horjeedo cadowga laisu soo muuqdo markii hore inuu hari lahaa ayaa fuudeed markii hore hadduu hari lahaa ayaa dhibaatadu yaraa laheed sababtoo a marka horeba ku talageli maydi laakiin ciidankiiyo cadowga hor yimid marka qaybu jabto waxa weyn ciidan kaleeta qalbi niyadjabaa ku imaanaya ciidan inta kale marka dhibaato weyn ayuu soo kordhiyey hadduu markii hore xataa saddexda boqol inta hoos u tashkiiyo uu reebi lahaa dhibaatadu heerkaas ma gaartiin laakiin hadda waxa wey dhibaato weynay ku tahay waxa wey muslimiintii ciidanka uula jabay waxaa uga daran ciidanka kale niyaddii baaba'aysa mar haddii waxa weyn askari waxaa la dhahdaa askari dagaalamaya waxaa ugu niyad xun markuu ninkii garabkiisa cararay ah inuu sii dagaalama wax fudud maa waxaana ugu niyad fiican markuu isagoo dagaalamayo gurmud soo galay ar gurmud soo galay markuu arko nin cusuboo yimid markuu arko khalaas inuu hore waa wartaa qabanay marka waa ordaa marka waa wax la ogyahay marka cadowgan munaafiq gaamuraygu marka meeshkii hore iskama harine waxa weya si uu niyadda uga jabsho dhabarka uga jabsho muslimiinta inta soo raacay uu markii las dagaalkii isku dhow yahay oo cadowgii la hor joogu gadaal u jab uu saddex boqol la jab fiir bal cadaawaddaas meeshay gaartay mar alla markii uu jabay marka fiiri saddexdii markuu la laabtay wasaraa waa ku faafay lijli daalika arrinkaas dartiis adacfu tabardaro iyo walidiraabu isbaraanbarid fii bani salima qabiilada reer bani salima iyo wa bani xaarifa laba qabiil oo dhan oo laba jufaa ayaa waxa weyan hal mara waxaa ku faafay dacfi oo yidhahda maxaa meesha ka qabanaya dii waa kanaan kanuu la jabay intaan dee meesha cadowdaa nagu cunaa inay iska laabtaan iyaguna dambe oo yidhahdaan aan iska laabano ciidankii waa kana waa kala jabay aan iska laabano niyadii oo dhan ayaa waxa wey niyad jab a ku dhacay ka war dhibaatada u geystay wasaraa waa ku faafay liajli daalika noqoshadaas darteed adacfu taagdaro iyo walidiraabu isbaraanbarid fii bani salima iyo wa bani xaarifa labadaasuu ku faafay wakaadataa labadaas qabiil waxay sigeen tarjicaan inay laabtaanba saasay ku sigteen walaakin abbatahum allah ilaahay baa sugay ilaahay baa sugay wa kaana walan wa kaana awalan markii hore ciidanku wuxuu ahaa wa kaana awalan markii hore majmuucu cadadilmuslimiina muslimiinta cadadkoodu wuxuu ahaa alfan kun fa baqiya waxaa haray sabcu mia toddoba boqol kunay ahaayeen gaaladuna waa imisa saddex kun wey saddex kun wey ninkiiba saddexaa ku soo aadi lahayd halkaas iyadoo la marayay uu saddex boqol la jabo toddoba boqolaa soo hartay toddoba boqol ninkii marka afara kusoo aaday ka war fa baqiya waxaa haray sabcu mia toddoba boqol wa taqadama rasuululahi rasuulka alle hore ugu sii socday sala allahu calayh wasalama naxwa jabali uxud buurta uxud xaggeeda usii socday min dariiqin qasiirin waddo gaaban ayuuna maray wataqadama rasuululah rasuulka alle sala allahu alay slm horuu ugu socday naxwa jabali uxudin buurta uxud xaggeeda min dariiqin waddo ayuuna ku socday waddadaasoo qasiirin gaaban yatrukulcaduwa cadowga xaaluu uga tegayo fii jaanibilgarbi dhanka galbeed oo cadowgu buurta geeskeedan meel oo beeraley ah oo ilaa hadeerba geertimireedka weli ku yaallo dhankaasay jiraan marka xaggu ka maray dhanka bariyu ka maray oo qoraxdu ka soo baxay xaggeedu ka maray buurta xolxolkeeda ayuu isku dhejiyo halkaasuu tegey maxaa yeelay xikmad weyna ku jirta nabiga sala allahu ala sl mesha uu degayo dhabarkiisoo dhan waxay markaas ku aadan buurtii uxud cabsi loogama qabo ma dhici karta gaaladu inta ciidan dana inay soo dhabar jabiyaan maba la dhabar jabi karaba maaa buurta maba soo kori karaan wax la soo kori karo buurtu maaha qofkii koro asagaa keligiisa iska rafaadaaba khalaas marka dhinacaasoo dhan buurtii yaaba uga aadan khalaas waxaa haray dhankaas qoraxdu u dhacdo oo cadowgii xigaan iyo magaaladii oo waxa weeyaan madiine oo koonfur xirtoy dhici karta dhankaasta magaalada sokadeeda maraan inay dhankan ka soo dhabar jabshaan intaas bisa hartay intaasu ciidankiisa u qaybsada marka qayb weerarta waxa weya gaaladan meeshaan fadhida oo aada iyo qayb dhabar jebinta ilaalido cadowgii magaalada sukadeeday marayaan waxay kaa dhabar jebinayaan dhankaan marka magaalada xaggeeda intaasuu ciidankii uqaybiyey marka dhankaasna aamiru ka yahay buurtia ka xigta marka nabigu sal اlahu alيه wasalam waxa weeyaan buurtii uxud agteeda ayuu tegey cadowgiina wuxuu wuxuu uga tegay oo u daayey dhanka oo qoraxu dhac xataa nazla ilaa uu degay bishicbi gosha waxa weya shicbigu waa wadooyinka u dhaxeeya buuraha dhexdooda bishicbi goshi ayuu degay meesha labada buurood udhaxayda la ydhaha shicbiga cinda manfadi lwaadi waadigu meeshuu ka baxo meesha uu waadigan waadiga ay afkiisa degan yihiin meesha uu maro waxa weya halkaasuu ka degay cinda manfadi lwaadi waadiga meeshuu ka baxo halkaas ayuu degay jaacilan xaaluu yahay mid yeelaya dahrahu dhabarkiisa ilaa hidaabi uxud buurta uxud cirifkeeda waxa weya hidaabka waxaa la ihahdaa buurtu moogta isay u taagan tahay qaybaa dhulka xoogaa ku faafee marka tartiib tartiib warka la korayo waatan loo koraa qaybtaasaa la idhaha hidaabka marka cirifkii buurta meesha yartaa xoogaa buurta ay dhulka dhuldheerka ahoo buurta ay ku soo dhammaato halkaasuu dejiyey ciidankii jaacilan xaal yahay nabigu mid yeelaya dahraw dhabarkiisa ilaa hidaabi uxud buurta uxud cirifkeeda ama qarkeeda wa bidaalika sidaasaa saara alcaduw cadowgii noqday xaa'ilan mid kala dhex gala bayna almuslimiina muslimiinta iyo wa bayna almadiina ilaa madiina mar haddii buurtii uxud la maray ciidankiina galbeed kaa xigo khalaas madiine cidna kama xigto ayagaaba kaaga dhowga markaas magaaladii ayagaa kaaga dhowga markaas marka way kala dhex geli karaan waana kala dhex galanba ficlan oo ciidanka khaalid ibnu walid ee dhabarjabinta sameeyey magaalada iyo ciidanka muslimiintu dhex mara ciidanka muslimiinta wabidaalika sidaas ayuu saara alcaduw cadowgii ku noqday xaa'ilan mid kala dhex gala bayna almuslimiina muslimiinta iyo wa bayna almadiinati madiina wa hunaaka halkaas ayuu cabba'a ku diyaariyey nabigu aljeysha ciidankiisii wa cayana wuxuu u cayino u gaar yeelay hamsiina konton hamsiina rajulan konton nin oo minarumaati raggii waxa weeye shiishyahannadaa ka mid ah leebabka haystay calaa jabali caynayn buurta caynayn caynayn hadda looma yaqaani jabalurumaad aa la idhahdaa jabalurumaad buur yar waaye oo saas maanta xujaydu way iska dul saaran yihin buurtan waa ciidanka dhabajeynta marka marka meesha tagta marka ardada jaamacadda ayaa meesha taagtaagaan markaas le waa kanaa buurtii ciidanka dhabarjabinta markaasay dadku iskaga qulqulayan wax cibaadana maahan in lagu qulqulo iyo in la koro midna laakiin hadda iyaga raadraac waa laga raacay ummadda marka jabalurumaad a loo yaqaan jabalurumaad awe daa tira waa kan ay kuleeyihin waa buura buur yaro meel yar ku taalla wax weyn aan ahayn marka maantona xajka haddaad tagto saasa loo odlan yaho la kor saaraya hadba koox maha ka degtaba koox cusuba imaanayda oo le jabalurumaadii tus markaasay dul dhooban yihin marka halkaas buurtaasuu nabigu u cayin uu yidhi halkaas taga biqiyaadati cabdullaahi bni jubayr cabdullaahi bnu jubayr alansaari ayaana hogaamiye u ahaa ciidankaas kontonkaasna ee dhabarjebinta loo diray waxa weeyaan cabdullaahi bnu jubayr ayaa u ahaa qaa'id wa amarahum nabigu wuxuu amray an yadfacuu inay ka difaacaan alkhayla fardaha fardaha dhabarjebinta uu wato waxa weyan khaalid ibnu waliid inay ilaaliyaan oo wayaxmu ay ilaaliyaan duhuura muslimiina muslimiinta dhabaryaalkooda muslimiinta dhabarkooda ilaaliya oo yaan dhankaas muslimiinta looga imaan waakada lahum nabigu wuxuu ku adkeeyey allaa yatrukuu inaysan ka soo tegin makaanahum meeshooda xataa yatiya ilaa uu yimaado amruhu nabiga amarkiisa ilaa amarkaygu iniin yimaado meeshaas ka dhaqaaqinin saasuu amarku siiyey xataa haddaad aragtaan iyadoo hilibka iyaga haadkuu kala booba ha soo dhaqaaqinin wax kastoo dhaca ha ka soo teginin meesha jooga si walba u adkeeyey sawaaun waxaa isku miduhu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam intasara almuslimuuna muslimiintu inay guulaystaan amin hazamu inay jabaan ama ha guulaysteen ama ha jabeen ha ka soo dhaqaanina dhabarjebintaas waa war cad soo maa laakiin tawiil tawiila dad baabaasha wa cabba almushrikuuna mushrikiintiina waa diyaariyeen jaysham ciidankooda iyaguna wa taqadamuu waa usoo dhaqaaqeen waa usoo hormareen ilaa saaxati alqitaali goobtii dagaalka bannaankii lagu dagaalamayey ayay iyaguna hore usoo aadeen tuxariduhum xaalo ay boorinayso niswatum dumarkoodii walxaal huna dumarku yatajawalna ay wareegayaan fi sufuufi sufuufta ciidanka dumarkoodii watan dumarka iyo ragga dhex wareegaya oo kicinaya oo maskanta tuuraya wayadribna xaalo ay garaacayaan bidufuufi gurbaano gurbaanay garaacayaan wayuhirna xaalay kicinayaan alabdaala geesiyaalka wayunshidna xaalay geegaarayaan oo ku baraanburayaan alabyaata beedyaalka gabayo iyo baraanburay sii daynayaan waxay leeyihiin in tuqbiluu nucaaniq wa nafrushi namaariq ow tudbiruu nufaariq firaaqa hayra waamiq waxay leeyihin in tuqbiluu cadowgaas haddaad qaabishaan oo raggaas muslimiinta aad ka hor tagtaan oo maanta la dagaalantaan mucaaniq waa inaan mucaanaqaynaynaho waxa weeyaan qoortan qoorta intaynin dhaafinaa aynu mucaanaqaynaynaa wa nafrushil namaanic waxa weyan barkimahana waa idin goglayna ow tudbiruu nufaariq haddaad maanta ka carartaan muslimiintana waa idinka tegaynaa firaaqa hayra waamiq mid aan idin jeclayn tegiddiis oonaan dib dambe noo arki maydaan haddaad maanta ka carartaan muslimiinta waa idin faaruqaynaa mid aan jacayl dambe ku jirin faaruqidda uu qof faaruqoo kale ee iska celiya cadowga qaabile in tuqbiloo haddaad qaabishaan mucaaniq waa inan mucaanaqaynaynaa yidhahdeen wa nafrushi namaariq barkimahana waa idiin goglaynaa ow tudbiruu nufaariq haddaad dabada jeedidaan ood muslimka ka carartaanna waa idinka tegaynaa firaaqa hayra waamiq mid jecel hayrkiisa faaruqidiisa waamiqa waa muxibiga waxa weeyaan mid aan idin jeclayn annagoo aan idinka tegaynaa wey wayudakirna waxay xasuusinayaan si gooniya asxaaba alliwaa raggii calanka siday biwaajibin waajibkooda raggii calanka siday reer cabdidaar raggaasay si gooniya waajibaadkooda u xasuusinayaan dumarku wayudakirna dan waa qatar rag waxa weeyaan rag dumar soo diray waa qataraa la yidhahda waa qatar wey wax eli kara ma leh wayudakirna waxay xasuusinayaan asxaab alliwaa raggii calanka siday biwaajibihim waajibkooda qaa'ilaatin xaalay leeyihiin wayhan bani cabdidaar wayhan xumaata aladbaar darban bikulli bataar wayhan qabta ay leeyihiin wayhan waxa weeyaan waa iqraa' wey khuduu wey wayhan qabta bani cabdidaar wa reer cabdidaarow wayhan qabta xumaata aladbaar dadkii dhabarka iyo dabada ilaalinayeyow darban war garaacid garaaca bikulli bataarin seef af badan dhammaanteed ku garaacan saasay leeyihin wayhan waxa weeyaan waa iqraa' bimacnaa duunaka wey qud ay ku macno tahay qabo wayhan qabta bani cabdidaar yaa bani cabdidaar reer bani cabdidaarow wayhan qabta xumaata aladbaar dadkii dabada ilaalin jirayo oo ragga dhabarkooda ilaalin jira waardiyey jirayo darban garaacid garaaca bikulli bataar mid af badan dhammaantiis ku garaaca almubaarasatu isku soo bixin iyo walqitaalo dagaalkiiyo qarxay wa taqaaraba aljayshaan labadii ciidan way isku soo dhowaadeen wa taqaaraba aljayshaani labadii ciidan way isku soo dhowaadeen fa dalaca waxaa soo muuqday dalxatu ibnu abi dalxa alcabdariyu ninka la dhihi jira dalxa ibnu abi dalxa alcabdari xaamilu liwaai lmushrikiina ee mushrikiinta calankooda ninkii siday ninkaasaa soo baxay wa asjacu fursaani quraysh quraysh fardoolayda ninka ugu geesisan ahaa ninka ugu geesisan fardoolayda quraysheed ninkaasaa ahaa ninkaasaa soo baxay wadacaa wuxuu u yeertay ila lmubaarasati in loo soo baxo ta banaanka saddexdii kun uga soo baxay uu yidhi haye wiilkii ii soo bixi lahayaa la rabaa wa huwa ninka la yidhahdo dalxa ibnu dalxa ibnu abi dalxa calaa baciirin neef geeluu dul saarany ratigiisuu dul saarany hubkiisuu wataa waa nin tigni ka wata fataqadama ilayhi waxaa u soo baxay azubayr ibnu cawaam ayaa horay u soo baxay radia allaahu canhu wa wafada waana booday zubayr wafbata laysi sida libaaxu u boodoo kale xataa saara ilaa uu noqday macahu la jirkiisa calaljamali ratiga dushiisa intaha hayiri oo dhulka ka tiri ratiga dushiisa ugu tegey ratiga isla saarayn dibna waa la boodo dhulku dhigay wa wafada waa booday wafbata laysi sida libaax u boodo xataa saara ilaa uu noqday macahu la jirkiisa calaljamali ratiga dushiisa uma akadahu waa soo qabtay waktaxama bihi wuxuu la soo galay alarda dhulka uma aadahu waa soo qabtay waktaxama bihi wuxuuna la soo galay alarda dhulka wadabaxahu meeshaasuu ku qalay bisayfi seeftiisii ka seeftiisii ka qaabku ku gowracay fakabara nebi marka guula bilaabatay mar haddii waxa weye mubaarasadiiba lagu jabshay isla markiiba farxad ayaa bilaabatay fakabara nebiyu nabigaa takbiirsaday sal اlahu alay slam allahu akbar uu yidhi wa kabara lmuslimuuna muslimiintiina waa takbiirsadeen taasna waxaa kutusa muslimku markuu farxo allah akbar in la yidhaha inay jirto uma infajara alqitaal kadib dagaalkii qarxay kadib dagaalkii waa qarxay marka wax la sugto male uma infajara alqitaalu dagaalkii waa qarxay fii kulli nuqda meel kastuu ka qarxay meel kastoo ciidanku iskaga soo horjeedun hal mara isla bilowda waxaa wala wuxuu isku dayey khaalid ibnu waliid oo waktigaas aan asagu muslim ahayn oo markaas mushrig ahaa ayaa wuxuu isku dayey walxaal huwa isagu calaa fursaani lmushrikiina mushrikiinta fardooleydooda uu madax ka yahay calaa fulaan marka la asagaa ka madaxa wey wlxaal huwa khaalid calaa fursaani lmushrikiina mushrikiinta fardooleydooda uu madax ka yahay alaaa maraatin saddex mar uu isku dayey liyabluga si uu u gaaro ilaa duhuuri lmuslimiina muslimiinta dhabaryaalkooda saddex mar wuxuu isku dayey inuu muslimiinta dhabarka ka soo galo oo muslimiintii soo jeeda dusha ka saaro walaakiin rashaqahu waxaa roob uga dhigay oo ku tuuray arrumaatu raggii leebabka haystay bisihaamin leebabkoodii xataa radduhu ilaa ay celiyaan waxa weeyaan fardihii fardaha wax uga daran male leebka marka fardihii markaasay roob uga dhigeen leebab ay madaxa uga garaaceen khalaas waa soo geli waayey marka walaakiin rashaqahu waxaa ku gamay oo roob uga dhigay arrumaatu raggii waxa weeyaan leebabka haystay oo oo ahaa shiishyahanada bisihaamim leebabkoodii ayay ku gameen xataa radduuhu ilaa ay celiyeen warakaza almuslimuuna muslimiintu waxay xoogga saareen hujuumahum weerarkooda calaa xamalati liwaa'i lmushrikiin mushrikiinta calankooda raggii siday raggaasay xoogga saareen inay weeraraan reer cabdidaab kuwaas maxaa yaele calanka mar haddii dhulka la dhigo cadow waajaba qaabkaasaa dagaalka waqtigaas u soco jira halkaasay marka muslimiintu xooggooda iskugu geeyeen warakaza waxay xoogga saareen almuslimuuna muslimiintu hujuumahum weerarkooda calaa xamalati liwaa'i lmushrikiina mushrikiinta calankooda kuwa sida kuwaas waxa weeyaan ayay xoogga saareen xataa qataluuhum ilaa ay laayeen can aakhirihim kii ugu dambeeyey dhammaan reer cabdidaar wixii siday calan dhulkay dhigeen wa kaanuu reer cabdidaarka hubka sidaa calanka sidaa waxay ahaayeen wa kaanuu reer cabdidaarka calanka sidaa waxay ahaayeen axadda cashara muqaatil koob iyo toban dagaalyahan fa baqiya liwaau calankiyaa soo haray saaqidan cadow mid dhulka yaalla calankii markuu dhulku ku dhacay wax ka celiya waa la waayay khalaas cadowgaas job marka washadada waa sii adkeeyeen almuslimuun muslimiintu hujuumahum weerarkooda iyagoo toddoba boqol weliba lix boqol iyo kontona ilaa konton dhabarjabina loo diray lix boqol iyo konton aa saddex iyo kun weerade oo ku rogaal celine washadada way adkeeyeen almuslimuuna muslimiintu hujuumahum weerarkooda calaa baqiyati niqaad meelihii haray marka meeshii ay calanka ku burburiyeen maahane calaa baqiyati niqaad meelihii haray xataa hadduu ilaa ay dumiyeen asufuufa sufuuftii gaalada haddan dumin safuuftii gaalada sida derbiya isku aheed laakiin way jiireen marka dambe way dhex galeen markaasay dildilaaciyeen hal mara xataa hadduu ilaa ay dumiyeen asufuufa sufuuftii haddan dumin oo waxasuu ay laayeen xasuu waa qatalow oo waxasuu ay laayeen almushrikiina gaaladii xasan layn wa ablaa wuxuu muujiyey abudujaana abudujaana iyo waxamza ibn cabdilmudalib labadaasaa waxay muujiyeen fii daalika dagaalkaas balaa'an wacdaro xasanan wanaag badan wacdaro la yaab leh ay dhigeen macnaha dagaal yahanimo oo aad u cajaa'ib badan ay soo bandhigeen meesha wiilasheennu haddeer waxa weeyaan la yidhahdo maxaa wiilasheena la yidhahda barooniga cayaar la yaab leh ay soo bandhigeen cayaar cadow ma lagu jebina laa ilaaha illaa anta yaa rab ayaga waxa way wiilashaas nabi maxamed la joogay waxay soo bandhigayeen dagaalka nuucyo kala duwan oo cadowgu ka argagaxo taasay u tababarnaayeen laakiin waxa weeyaan banooni leeyi cadow hay ka tarin hay ka taraysa cadow cadowga iyadaabaa la shaqaynayse marka wacdaray dhigeen wax la yaab leh qaabab oo dagaalyahanimo oo la yaab leh laakiin kelmaddaas aad dad badanaa dhibsanayo haddi waxayba aaminsan yihin soo ma ogin in la yidhaahdo maanta dhibaatada ummadda soomaaliyeed ku jirto waxaa looga bixi karaa banoonigaas isagaa ummadda isku keenaya di caaggaas aariya loogu shubo la yidhah wada cayriya sida wax waalan khalaas waxay ku leein ummaddu dhan waa isdhex gelaydaa waa isjeclaane maxabadiyaa soo baxay ya xasbuna allah nima wakiil waxa waya inxikaas oo waxa wey mafaahimta ku dhacay wey mafaahimtii saxda ahayd la dabagedinaa wey soo uma jeedid in la yidhahdo banooni caagad aarya lagu shubay aa ummadda isku keenaya wablaa waxay muujiyeen abudujaana iyo waxamza radia allahu canhuma fii dalika dagaalkaas balaa'an wacdaro xasanan aad u wanaagsan macnaha dagaalyahanimo la yaab leh ay soo bandhigeen wa ahnaa'a haada taqadumi horumarkaas dhexdiisa iyo walintisaari guul waxa weyan guulaysigaas qutila waxaa lagu dilay xamsat bn cabdilmudalib weerarkaas cadowgii la weerarayey meeshaas waxaa la dhigay xamsat bn cabdilmudalib waxa weya hadda guushu waxay u baahan tahay rijaal sow ma aha waxa weya guusha guri la iska fadhiyo kuma imaanaydo moogta rijaalaa ku baxayda aad loo jecelya aad nin loo jecelyahay xamsata bn cabdilmudalib halkaasaa la dhigay asadullah libaaxii alle wa asadu rasuulihi sala allahu calayh wasalama sayidu shuhadaa waana la gaaday nin gaabayaa dilay ee nin soo jeeda ma dilin waqad waad wuxuu yidhi wuxuu yidhi qatalahu waxaa dilay waxshiyu bnu xarbin ninkii la dhihi jiray waxshiyu bnu xarbi ayaa dilay wa kaana waxshi wuxuu ahaa cabdan addoon xabashiyan etoobiyaanu ahaa maahiran oo aad u dagaalyaqaan ah xabash oo waxa weeyaan dagaalyaqaana ayuu ahaa oo aad u yaqaano maahir ku ah fii qadfi lxarba eebada sida loo tuuro waxa uu ul yaroo fooda waran yar kula weeye qaabka eebadaas loo tuuro uu aad u yiqiin oo qatar ku ahaa qataruu ku ahaa waqad wacadahu wuxuuna u ballan qaaday mawlaahu sayidkiisu oo la dhihi jiray jubayr ibnu muطcim bilcidqi inuu xorayna idaa qatala markuu soo dilo xamsa ninkaasa u ballan qaaday oo yidhi haddaad xamse soo disho an qof kale ma rabo xamse adeerkayuu diraye haddaad ninkaas waxa weeyaan aad soo disho xoraa tayo marka dagaalka maanta oo dhan inta lays eriyanayo isagu meeluu iskaga gambay xamsuu fiirsana marka xamso cadowgii waxa weeyaan marna dhankaa u jiiraya marna dhankaas u jiiraya uunta meel ugu gambaday uu ku soo riday kaas meeshaas dunta inta uga dhifto labada lugood ka dhexbax khalaas waaba dhacay qatalahu waxaa dilay waxshiy bnu xarbin wa kaana wuxuu ahaa cabdan adoon xabashiyan oo etoobiyaanhu ahaa maahiran oo aad u yaqaana fii qadfi اlxarba eebada tuuriddeeda waqad wacadahu wuxuuna u ballan qaaday mawlaahu sayidkiisa jubayr ibnu muطcim bilcidqi inuu xoraynaa idaa qatala hadduu soo dilo xamsa lianna xamsata maxaa yeele xamsa huwa ladii kiiyuu ahaa qatala dilay camahu adeerkiis ducaymata ibni cadiy fii bedrin beder ninkii dhigayuu ahaa xamsa faktabaa waa u dhuuntay marka meeluu ku dhuunto ku gambaday ilaa kama hor imaan karee faktabaa waa u dhuuntay oo waa u gambaday ikhtibaaga meeluu ku gambaday wey faktabaa waa u gambaday waxshiyun waraa'a sakratin dhagax weyn gadaalkiisa dhagax weyn dhagaxaanta meelahaas waa dhagaxaan waa weyn oo geedaha qaarkood marka dhagax weynu ugu gambaday meeshaasu isku aadiyey si uusan u arag faktabaa waa gambaday waxshiyun waraa'a sakratin dhagax gadaalkiis yarsudu asagoo ugaarsanaya xamzata xamsa ayuu ugaarsanao ilaashana wa baynamaa waqti xamzatu xamza yadribu uu garaacayo ra'sa sibaax ibni cabdilcuza sida saxda waa sidaas cabdilcuza ala rabaa soo ma jeedid nusqooyinka gabal ayaa waxaa lagu daabacay sibaax ibni curfuda waa khada maxdi ah qalad cabd weeye ibnu curfuda min mashaahiri saxaabu ka mid yahi soo ma jeedid nabigaaba madiine uga tegi jiray sala allahu calay wasalam marka waa khalad cad wey kaas marka yadribu isagoo xamsa garaacaya ra'sa sibaac ibni cabdilcuza ninkaasoo de gaalnimada lagu dilay waan rajul oo mushrikiinta ka midhu ahaa isagoo madaxa ka dilaya uu sawaba uu shiishay waxshiyun ilayhi asaga wuxuu ku soo shiishay alxarbata eebadii sawaba waa ku aadiyey wey waa la helay wey shiishkii sawaba wuxuu ku soo shiishay waxshiyu ninkii waxshi ahaa ilayhi xamsa alxarbata eebadii waqadafa waana ku soo tuuray walxaal huwa xamsa calaa qibratin uusan iska jirin isagoon iska jirin oon uba jeedinba fa waqacad waxay ku dhacday fii axshaa'ihim mindhicirada meesha mindhiciradaa caloosha ay kaga dhacday wa kharajad markaasay ka baxday min bayni rijlayhi labadiisa lagood dhexbartankooda fa saqada waa dhacay walam yastadic mana uusan awoodin an nuhuuda inuu kaco xataa qada ilaa uu dhammaystay naxbahu geeridiisii radia allaahu canhu wa waqacad way dhacday alhaziimatu jabki bilmushrikiina gaaladii ku dhacday waa la jiiray gaaladii marka waa la jabshay xataa laadu ilaa ay magan galeen bilfiraari cararid cagahay wax ka dayeen wa waqacat alhaziimatu jabki waxay ku dhacday bilmushrikiina gaaladii xataa laadu ilaa ay magan galeen bilfiraari cararid wa farat niswatu dumarkiina waa carareen almuxaritaat oo boorinayey dumarkii boodboodaya lahaa kaca gala lahaa cagahay iyaguna wax ka dayeen diiba raggiiba carareen maxaa u yaala dumar wa tabicahum way raaceen almuslimuun muslimiintii yadacuuna xaalay dhigay saarayaan fiihim dhexdooda asilaaxa hubka muslimiintiina waa dulgaleen iyagoo dhabarka hubka ka saaraya oo garaacaya wa tabicahum waxaa raacdaystay gaaladii almuslimuuna muslimiintii yadacuuna xaalay dhigayaan fiihim dhexdooda asilaaxa hubka waya'khuduuna xaalay ka qaadanayaan alqanaa'ima qaniimooyinka iyagoo qaniimooyinka ka guraya gaaladii carartay la daba joogo la baacacsanayo waxiina idin waktigaas akhdaa waxaa gafay arumaatu raggii dhabarjabinta loo diray rumaadii raggii shiishyahanadaha raggaasa qalad ka dhacay qaladkaasna way midka ilaahay leeyahay awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum anaa haada qul huwa min cindi anfusikum min cindi anfusikum qaladka oo muslimiinta xaggooda ka yimid waa midkaas marka saxaabada qaybtaasa marka qada'aasu ka dhacay fa nazla minhum waxaa ka soo degay buurtii arbacuuna rajulan afartan ninaa ka soo baxday afartan nin maxay u soo degeen liyusiibuu si ay wax uga helaan min alqaniimati waxay dhahdeen warwaadka gaalad waa la jabshay qaniimadii la qaybsahaya aan qaniimada wax ka qaasano markaasay waxa weyaan cabdullahi ibnu jubayr saxaabiga meesha amiirka nabiga uga dhiga asagu ma soo degin wuxuu idhi nabigu halkaan jooguna yidhi haddaan adkaaniyo haddina laka adkaado ha soo degninunu yidhi ma degaynaan joogno markaasa wa nabigu wuxuu ula jeeday macnaha yaan dhabarjebin imaano cadowga laakiin haddiiba la jabshay maxaa yaalla meesha ka qabanayna haniimada aan wax ka gurno khalaas fanazla waxaa soo degay minhum rumaadii xaalay ka mid yihiin arbacuuna rajulan afartan nin liyusiibuu si ay wax uga helaan min alqaniima calaa raqmi ma ayadoo arrin ay jirto kaana lahum u sugnaaday oo min alamri amar ah amarkii almu'akadi la adkeeyey bilbaqaa'i inay ku baaqi noqdaana la amray fii amaakini meelhooda ayadoo ay jirto amarkii aad u adkaay oo nabigu yidhi meeshiina jooga haddana waa soo degeen calaa raqmi maa shay iyadoo uu jiro kaana lahum u sugnaaday oo min alamri amarkii la amray ah amarkii almu'akadi la adkeeyey bilbaqaa inay joogaan la amray fii amaakini meelahooda waintahaza waxaa ka faa'iidaystay khaalid ibnu weliid hadihi lfursa fursadaas ninkaasaan dayicin oo ka faa'iidaystay ninkaasoo waxa weyan ciidanka dhabarjebintaa watay oo fardoolayda waintahaza waxaa faa'iidaystay khaalid ibnu weliid haadihi lfursata fursaddaasuu ka faa'iidaystay fanqadba waa ku soo dhaqaaqay cala alcasharati albaaqiya tobankii saxaabiya meesha ku hartay fanqadba waa ku soo dhaqaaqay cala alcasharati albaaqiya tobankii hartay bijabali rumaad buurta rumaad ku hartay xataa qatalahum ilaa uu tobankiiba dilay wasadaara uuna la wareegay haadaljabala buurtaas buurta isagaaba la wareegay oo muslimiinta dhabarkoodiina wey uga buurtuy dhabarkoodii weye muslimiinta dhabarkoodii buurtiiu ah ayuu la wareegay wasadaara waa la wareegay haadaljabala buurtaas xataa wasala ilaa uu gaaray ilaa duhuuri lmuslimiina muslimiinta dhabarkoodiiba gaaray buurtii la soo wareegay uu muslimiintii oo cadowgii sii bacsanaa uu dhabarka ka saaray dhabarku ka saaray wa badaa wuxuu bilaabay bitatwiiqihim muminiinta hareerayntooda inuu hareereeyo oo waxaan horay cadowgiiya ka xiga asna dhabarka uu kala wareego wabada wuxuu bilaabay bitawiiqi muminiinta hareerayntooda wasaaxa waxaa qayliyeen fursaanahu ardoolaydiisii ciidankiisii fardoolayda a qayladhaansheen sayxatan qaylo qayladaasoo carafahaa ay garteen almushrikuuna gaaladay sii cararayday fanqalabu markaasay soo gadoomin gaaladay sii cararayday ayidhi ciidankeeniya dhabarka ka yimid wa rafacad koray u qaadatay gaaladii wa rafacad waxaa kor u qaaday dhe liwaahum gaalada calankoodii daa nisaa'ihim dumarkoodii mid ka mid ah calankii dhulka ka qaadatay oo tiri waa soo laabta calankii waa kane faltafuu way isku hareereeyeen xawlahu calanka hareerihiisii wa habatuu waana sugnaadeen wa bidaalika kaa sababtiis ayaa waqaca almuslimuuna muslimiintu waxay ku dhaceen bayna shiqeey raxmi dhagax shiidka labadiisii dhexdooda waxa weyn laba dhagax waxaa jirta raashinka lagu shiido saas oo saas la iskugu wareejiyo soo ma jeedid labadii dhagax ay dhex galeen muslimiinta marka macnaha waxaa loola jeeda labada dhagax ciidankii hore iyo ciidankii dambe halkaasay galeen wa bidaalika dhabarjabintaas sababteed waqaca almuslimuuna muslimiintii waxay ku dhaceen bayna shiqayi rax labadii dhagax shiid dhexdoodii allahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed